galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah lix iyo labaatanka bisha juun sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka midirbaan iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah qarax gobolka bari lagula eegtay kolonyo uu la socday wasiirka amniga ee puntland cabdisamed maxamed galan ciidamo ka tirsan ciidamada amniga oo howlgallo u aaday degmada dalwadigan iyo nawaaxigeeda oo meelaha ay ku somaalaystaan argagixisadu ayaa waxaa la kulmay qarax miino ay wadada geliyeen halkaa dheerqabayaasha ah halkaa waxaa ka dhashay khasaare waxaa nagaga dhintay allah u naxariisteen in askariya waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno munaasabad lagu xusayey koob iyo lixdan guurada ka soo wareegtay markii gobollada waqooyi ee soomaaliya ay xorriyadda ka qaateen gumaysihii ingiriiska waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka ah iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsanid daandure waxaa sabtida maanta aha sii yaraanaysa rajada laga qabo in nolol lagu gaaro dad gaaraya boqol sagaal iyo konton ruux oo khamiistii uu ku soo dumay dhismo ka koobnaa laba-iyo toban dabaq oo ku yaallay gobolka florida ee dalkan maraykanka dhimashada afar qof ayaa la xaqiijiyey laakiin waxaa weli la la'yahay tobannaan qof oo qaarkood hurdayay markii uu dhismaha ku soo dumayey shaqaalaha gargaarka oo qaarkood ka yimid dalal dibadda ah ayaa ku dadaalaya inay qodaan burburka derbiyada si ay nolol ugu gaaraan suurtagalnimada dadka hoos jira burburka hoostiisa duqa magaalada miami dade county haweeneyda lagu magacaabo daniela levin cava ayaa xalay wariyaasha u sheegtay inay qabaan rajo ah in nolol ay ku soo badbaadiyaan dadka la la'yahay weli lama oga sababaha keenay burburka gurigan hay-adda gargaarka caafimaadka ee caalamiga ah ee m s f laanteeda sbain ayaa sheegtay in saddex ka mid ah shaqaalaheeda lagu dilay gobolka tigrey ee dalka etiyoobiya war jimcihii ka soo baxay m s f sbain ayaa lagu sheegay in la waayay xiriirka baabuurkii ay la socdeen shaqaalahan galabnimadii khamiistii jimcihii ayaa meydkooda laga helay meel dhowr tallaabo u jirta baabuurkooda shaqaalahan ayaa kale ahaa maria hernandes oo ahayd shan iyo soddon sano jir ka soo jeeda magaalada madrid ee caasimadda sbain yohanes helfom reda oo ahayd koob iyo soddon jir u dhalatay ethoobiya iyo darawalkoodii oo lagu magacaabi jiray tedros gabramaryam gabramichael oo ahaa koob iyo soddon sano jir tan iyo markii uu bilowday dagaalka gobolka tigrey bishii noofembar ee sanadkii hore ugu yaraan labaiyo toban ka mid ah shaqaalaha gargaarka caafimaadka ayaa lagu dilay gobolkaasi ee ku yaalla waqooyiga ethoobiya madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa jimcihii shalay ku booriyey madaxda dalka afghanistan inay iyaga go-aan ka gaaraan mustaqbalka waddankooda xilli ay ciidanka maraykanka wadaan ka bixista dalkaasi kadib muddo labaatan sano ah oo ay kula dagaalamayeen taalibaan biden ayaa xarunta aqalka cad shalay ku qaabilay madaxweynaha afghanistan ashraf qani iyo cabdalla cabdalla oo ah siyaasi uu loola dhanka siyaasadda ah kala dhexeeya qani isaga oo garab fadhiyey qani iyo cabdalla ayuu biden sheegay in taageerada maraykanka ee afghanistan aysan dhammaan doonin oo ay sii socon doonto inkastoo ciidanka maraykanka ay kasoo baxayaan dalkaas madaxweyne qani ayaa isna sheegay in ciidanka amniga afghanistan ay xoogaga mintidinta ah dib uga qabsadeen ilaa iyo lix degmo jimcihii shalay wuxuu intaasi raaciyey inuu xushmad u hayo go-aanka madaxweyne biden islamarkaana wada shaqaynta ka dhexaysa labada dowladood ay hadda geli doonto weji cusub ciidamada maraykanka ee ku harsan afghanistan ayaa lagu wadaa inay dhammaystiraan ka bixitaanka dalkaas toddobaadyada fowda nagu soo haya dhegeystayaal warkii dunida galabta waa naga intaa aan dib idinkuga celiyo maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo ibraahim xasan daandurey
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo noo akhrinaya akhbaaraadkii caalamka halka dhegaystayaal aad nagala soconaysaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku horeynay askari ayaa ku dhintay laba kalena way ku dhaawacmeen qarax lala eegtay kolonyo ciidan oo uu la socday wasiirka amniga ee puntland cabdisamed maxamed galan kolonyadan oo sidoo kaleeto uu la socday taliyaha ciidanka daraawiishta puntland ayaa la weeraray xili ay marayeen deegaanka balidhigan ee ku dhow degmada qadala ee gobolka bari wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka amniga puntland cabdisamed maxamed galan
bismillaah aada u mahadsan tahay ciidamo ka tirsan ciidamada amniga oo howlgallo u aaday degmada beledugin iyo nawaaxigeeda oo meelaha ay ku soomaalaystaan argagixisadu yaa waxaa la kulmay qarax miino ay wadada geliyeen halkaa dhagarqabayaasha ah halkaa waxaa ka dhashay khasaare waxaa nagaga dhintay allahu naxariisteen in askariya laba nin oo askarana oo ku dhaawacmeen allaha aafiyo marka intaasaa dhacday
waa xagee halka qaraxa loo geliyey waftigaa waa waa hogaaminaysa wadada wadada beledugin marka loo socdo loo maro intaan beledugin la gaarin ka sokaysa beledugin safarkiinu muxuu ku wajahnaa wasiir
ciidamada amnigu waxa ay safarkoodu iyo qorshahoodu wuxuu ahaa in ay ka safeeyaan deegaanada argagixisada oo dadku u dhuunaalaysanaysay waxaa maraysa madax badan oo ciidamada ka dambaysay ujeedkuna waxa uu ahaa kormeer iyo mashaariic la rabay magaalada beledugin in laga soo eh, furo oo eh, laga soo dhagax dhigo qeybtood qeybtoodna lasoo furo iyo gaadiid lagu wareejin lahaa degmada iyo arrimo badan oo eh, qeyb ka ahaa horumarkii dawladdu ay ka qabatay deegaanada marka laga reebo askariga dhintay iyo labada dhaawacantay khasaare kale oo soo gaaray gaadiidkii aada la socoteen ma jiraa maya ma jiraan ma jiraan gaarigaa qaraxa ku dhacay mooye gaari qarax ma gaarin Eh, ragga kale iyo gaadiidka kale kulli waa ay dad qabaan mas-uuliyiintii meesha maraya iyo ciidanka intooda kale oo dhanna waa ay dad qabaan xaaladuna intaasay ahayd ciidamadiina aagii oo dhan iyagaa jooga Eh, nimankii eh, aagagii la malaynayeen ku dhumaanaysanayaan baana ciidanka doogoodii u jiraa Een, marka laga reebo qaraxa wax dagaala oo ka dhacay goobta miyaa jira dad goob joogayaana waxa ay sheegeen in rasaas iyo ay meesha ka dhacday maya maya wax wax wax iska hor imaada kama dhicin kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee puntland cabdisamed maxamed galan oo u warramayay faadumo yaasiin jaamac
waxaa habeenkii xalay lagu qabtay madaxtooyada somalilan ee magaalada hargeysa xuska sanad guurada koob iyo lixdanaad ee ka soo wareegtay markii ay gobolladii waqooyi ee soomaaliya xorriyadda ka qaateen gumaystihii ingiriiska warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa ka sheekeeyey sida ay u dhisan tahay nabadgelyada iyo nidaamka dowladnimo ee somalilan oo ku tilmaamay mid ku aasaasan nidaamkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii isagoo tusaalena u soo qaatay golayaasha sharci dejinta ee somalilan iyo xurashada tirada xildhibaanada golaha wakiilada iyo guurtida ee min labiyo siddeetanka xildhibaani sida ay ugu fadhiyaan lixdii gobol ee somalilan ee wakhtigaasi madaxweynaha somalilan ayaa mar uu ka hadlayey xidhiirka somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya afartii sannadood ee ugu dambeeyey ay cunaqabatayn dhaqaale ku samaysay somalilan isagoo sheegay in lacag ka badan lixdan milyan oo dollar ay weli ku xayiran yihiin dhinaca soomaaliya gaar ahaana dowladda federaalka london laba kun iyo labaiyo tobankii in si gaara dhaqaalaha somaliland loogu deeqo inay ka joojiyaan ay ku dacwoodaan annagaana la ictiraafsanayaheen looma gudbin karo oona qabatay dhaqaale waxaa maanta xaniban lacag ku dhow ama ka badan lixdan milyan oo asad afartii sane dowladda xamar joogtay maanta ee farmaajo ka madaxdaya banka adduunku uu u qoondeeyey somaliland oo iyagu soo qaadeen wuxuu idhahdaa annagaa u geenayna waanu ku nidhi annaga qoladaa waxba nagama dhexeeyaan lacagina noo soo mari karto oo aanay celinin ay weli meeshooda ku hayaan haddana waa u sheegaynaa baanka adduunka iyo hay-adaha united nationska jibcada madaxaya iyo dowladaha kale annagu qaran madax banan baanu nahay ninkana wax nala damcaa ee naka- aanu iskaashanayno ama na caawinaya toos buu noo siinaya laakiin xamar wax soo mara annaga waa naga xaaraan halkooda haysan intaa iyo ka badanba waayo gobonimadeeda kuma doorsanina lacag naruubi caanbaruu jir maayo dhaqaala la diid si caddaan u sheegaynaa annagaana ka adkaysanayna si aanu hore u marino dalkaiyaga
madaxweyne biixi ayaa dhinaca kale iftiimiyey muhiimadda ay doorashadii somalilan bishii hore koob iyo soddonkeedii ka dhacday somalilan ee wakiilada iyo deegaanku ay u lahayd siyaasiyan marka la eego xidhiirka ay somalilan la leenahay dunida taas oo uu ku ammaanay qaabkii ay bulshadu nabadgelyada ugu codaysay guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax ayaa carabka ku dhuftay sida ay somalilan u doonaysay lixdankii in laysla helo midog soomaaliyeed oo shantii soomaaliyeed ka kooban waxaan xasuustaa waxaa weeye carab lixdankii jacaylnimo geyn waxay hageeyeen isha soomaaliyeed la ysku daro ayay u taglayeen carab oo kula midoobay ee siday ognahay waxa weeye wax kodkotana maynaan gelin waxayna haystaa oo lix kood iyo lixda sane aynu doonaynaa waynu helay laakiin innagaa celinay waa dadkii ugu horreeyey ee xornimadooda dib u celiyey adkaysi baynu ka badannay isku fillaan baynu ka badnay isku tashi baynu ka badannay waxa weeye haddana meel khasaaraha ma jiro dhulkeeni ilaahay nimcadii baynu joognaa xildhibaan maxamed macalin maxamuud oo ah mudane ka tirsan aqalka sare ee waddanka kenya ayaa ku hambaliyeeyey shacabka somalilan koob iyo lixdan guurada ka soo wareegtay markii ay xorriyadda ka qaateen ingiriiskii madaxweyne iyo marwoyn waad mahadsantihiin maxaa yeelay hadda annaga anaan nahay rag reer kenya horta waan faraxsan nahay maantaan meeshii maanay aan ka fikir waxaa waxaa naga codsiya arrimaha sixty one years ago kow iyo lixdan sano aan ka joognaa marka kolley hadda in hor loo socdo waaye guddoomiyaha aqalka guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in shacabka somalilan ay xasuusnaadaan taariikhda ay leedahay lix iyo labaatanka juun reerigii hore waa inagii la carareen la degdegnee afar cashe ka bacdi habar ku tuuray maynanaa mahadin maynanaa mahadinne dhaawac iyo geeri iyo dhibashay naga soo gaadhay halgan dambe oo dheer baynu u gal mar labaad baynu la soo noqon faraana dee maantaan ku adkayn aan ku adkaan aan xejisano
isku soo wada duuba xuska lix iyo labaatanka juun ee sanadkan ayaa si weyn uga duwanaa xusaskii hore ee loo samayn jiray lix iyo labaatanka juun iyadoo geesta kalena ay kulmisay furitaankii dekedda magaalada berbera oo noqonaya mashruucii ugu weynaa ee maalgashi dibadeed lagu sameeyo dekedda berbera iyo guud ahaanba somalilan soddonkii sane ee ay soomaaliya ka maqnayd iyadoo sidoo kalena koob iyo soddonkii bishii may aynu ka soo gudubnay ay somalilan ka dhaceen doorashooyinkii wakiilada iyo deegaanka oo wakiiladu ay muddo dhaafeen muddo lix iyo toban sannadooda taas oo markii ugu horraysay noqonaysay doorasho isku sidkan oo hal mar la galo islamarkaana jawigii nabadgeliyo ee dadweynuhu ay ku codeeyeen iyo isfahamkii ay xisbiyada iyo murashaxiintii tartamayaba isku hambaliyeeyeen kuwii guulaystay iyo kuwii laga guulaystayba ayaa mar kale soo jiitay beesha caalamka indhahooda waana ta loo odhan karo waa sababta ay uga bilnayd lix iyo labaatanka juun ee xalay la xuseeyey kuwii ka horreeyey khadar maxamed cakule v o e hargeysa khadar cakulle aad buu u mahadsan yahay munaasabad la mida taasi ayaa sidoo kale xalay lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya
derek shaben oo hore uga tirsanaa ciidanka booliiska ee magaalada minneabolis ayaa shalay maxkamadda degmada henibin ee gobolka minnesota ku xukuntay bilood oo u dhiganta sano iyo bar oo xabsiya shaben ayaa waxaa lagu helay dembiga inuu dilay george floyd oo ahaa nin maraykan madow ah dilkaasi oo ka dhacay minneabolis haddaba sidee ayay xukunkaas u arkaan soomaalida iyo dadka madow ee laga tirada badan yahay ee minnesota saare cabdi axmed ayaa warbixintan ku eegeysa
derek shovin oo ahaa sarkaal booliis hore caddaan ah islamarkaasina jilibka asaga oo qoorta kaga hayo ay nafta ka baxday georgi floyd oo ahaa nin african american ah islamarkaasina aan hubaysnayn oo booliisku ay rabeen inay xiraan xukunka maxkamadda ayaa la rumaysan yahay inay tahay tii ugu horreysa ee nooceeda ah oo ay bulshadu si weyn uga dhursugayeen waxaana xukunkan uu noqonayaa midkiisii ugu muddada badnaa oo lagu rido sarkaal booliis oo minnesoro ka howlgeli jiray waxaana xukunkani muddadiisa xabsiga uu yahay mid ka yar muddadii dacwad oogayaasha falkani ay doonayeen oo ahayd soddon sano halka dhanka kale markii laga fiiriyana uu noqonayo xukunkan mid ka culus khafiifintii ay doonayeen qareennada u doodayay sarkaalkaasi hore ee booliiska ah derek shovin qoyska reer fooley oo warbaahinta kula hadlay bannaanka hore ee maxkamadda ayaa waxay muujiyeen sida ay ugu qanceen xukunka markii uu soo baxay loo maray dilka wiilkoodii inkastoo ay sheegeen in muddadii ay rabeen ee xabsiga mid ka yar wakhtigan lagu xukumay eedeysanahaasi dadyowga madowga ah amaba ka socda hogaamiyaasha bulshada laga tirada badan yahay ee ka qayb galay dhageysiga dacwaddaasi waxaa ka mid a madaxa hay-adda keer ee minnesota jaylani maxamed xuseen oo sheegay in arrinkan ay isha si weyn ugu wada hayeen barbilow fiicanna uu cadaaladda u yahay inkastoo sidii ay rabeen uusan noqonin
dadka badan ee runtii arrinkan fiirinayay ee mujtamacu ka mid yihiin iyo dadka maarata aqoonyahankuba waxay u arkayeen dilkii dhacay foolxumadeed daraaddeed in lagu xukumo soddon sanno soddonkaas sanno oo la rabay inay noqoto mid runtii tusaale ah caddaynaysana in sidaa dilkaasoo kale inuun waddanka mar labaad ka dhicin qofkii sameeyana in saamayn weyn amba dhib weyn ay ku tahay marka runtii maanta waxaan dhihi karaa dad badanoo caddaana way faraxsan yihiin dad badanoo runtii laga yaabaa aana fahansaneen sida dadka madow weliba gaar ahaan dadka danyarta ah loo galo marka maxkamadaha la geliyo loo soo celiyo maaragti in qofkaaba maaragti amba laga qaadaba inuu kusoo dadka shacba kusoo laaban amba runtii xarig dheer lagu xidho marka waxaan dhihi lahaa dareenkaygu iyo dareenka dadka maarata xuquuqul insaanka u raadiya maanta waxa weeye george floyd ninkii dilay runtii ma helin xaqii aan sidhihanay inuu helayo oo ahayd in soddonkaa sano loo buuxiyo xukunkan waxa uu horay u dhacay bishii abriil ku dhowaad sannad kadib markii gacanta booliiska isagoo ku jira uu geeriyooday georgi floyd markaasi wixii ka dambeeyey minnesota waxa ay martay toddobaadyo rabshado ah oo dad badani kiciyey dadna ay ku dhinteen markii ay dhaceen isku dhacyo booliiska iyo sidoo kaleeto dhallinyaradii mudaharaadyada dhigayey waxaana baraha bulshada laysla dhex maray muuqaalka muujinaya sida u dhacay dilka georgi floyd taasi oo dad badani kicisa oo xataa qeybaha ay ka mid yihiin bulshada caddaanka ah ee maraykanka haddaba xukunkan dhacay ma soo dadejin doonaa in uu hoos u dhigo xiisadihii is-aaminaad la-aadii hore u jirtay waxaa mikrofoonka v o eda uu la dhex qaaday wariyaha v o eda ee minnesota qaar ka mid a dadkii ka qayb galay xukunkaasi dhegeysigiisa magacayda waa mustafa maxamed waxaan ku suganahay meeshii arrinta ee ka dhacday maanta oo kumay annagoo madowga anaga iyo intii madow oo meeshii joogtay arrin in fiican in la sameeyaan oo aragnaa laakiin meeshii aan rabna maana lama gaarsiina weli oo waxyaalaha ka yara dhiman laakiin waxay tusaysaa inay maarata waddankii isbeddel uu ka socdo oo xaquuqda madowga macnaha maalin walbaba wax yar uu iska sii beddelahay marka ninkan oo ninkii ninkii boolis oo caddaan ah oo nin madow oo aan hubaysnayn dilay sida loo xukumay waa arrinta ugu horreysay oo meesha ka dhacday marka waan soo dhaweynaynaa arrintaas magacay waa kii xasan xukunka lagu xukumay ninkii booliiska dilay george floyd ayaan u soo baxnay dadka magaalada degan shucuurtooda ay muujinayeen waxaa u arkaa inay tahay horumar maakin state oo statekeena uu gaaray wallaahi labaatan iyo laba sano iyo bar uma malaynaya cadaalad inay tahay sababta nin ayaa ka dhintay weliba dadka familiga soo gaartay dhibaatadan uma malaynaya laakiin waa waxaa malaynaya waa horumar la gaaray wallaahi sidaa sheegaayo dadku ma qanacsano laakiin waxay dhici doona anaga hadda ma garanayno laakiin saa u arka dadkii meesha joogay adiga waa arkaysay dadki way xanaaqsan yihiin mana ku faraxsano sababtee waxay kasii jeclan lahayn inuu maanta la joogo wiilkooda george floyd dilka georgi floy waxaa ka dhashay markii uu dhacay sannadkii hore rabshado gilgilay gobollo badan oo maraykanka ah minnesota oo halkaasi dilkaasi uu ka dhacay aheedna haba ugu darnaatee laba iyo labaatanka bilood iyo barka ee haatan lagu xukumay sarkaalkaasi hore booliiska ayaa waxaa uu ku jiri doonaa xabsiga muddo u dhiganta shan iyo toban sano haddii ayaa la yiri dhaqan fiican uu la yimaado inta xabsiga uu ku jiro taasi oo sida caadada xabsiyada maraykanka ah qofka wakhtiyo ay ka gogo-aan islamarkaasina ay suuragal tahay sannadihii badnaa ee lagu xukumay qaarkood inay meesha ka baxaan sarkaalkaasi booliiska ee hore ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadla arrinkan iyo xukunka dhacaybo balse waxa uu sheegay inuu u tacsiyeynayo qoyska reer floy shovin ayaa muuqaalka waxa uu kasoo muuqday isagoo oo jilibka qoorta kaga haya georgi floy in ka badan sagaal daqiiqo xilligaasi uu xirayay bishii may ee sanadkii labadii kun iyo labaatankii markaasi georgi floy waa uu cataabayay georgi floy waxa uu ahaa ninaanu hubaysnayn kana soo jeeday qowmiyadda african americanka ee dalkan maraykanka mahadsanid saare cabdixmed ayaa warbixintaas soo jeedinaysay markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya cabdulqaadir maxamed samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada inay ka qayb galaan shir ka dhacaya magaalada muqdisho toddobylabaatanka bishan juun oo maalinta berita ah ku beegan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ku sheegay bartiisa twitter-ka in shirkaasi la isaga waraysan doono howlihii ka qabsoomay arrimihii doorashooyinka tan iyo intii la gaaray heshiiskii doorashada ee toddobailabaatankii mey oo soddon maalmood ay kasoo wareegtay rooble ayaa sidoo kale tilmaamay in shirka diiradda lagu saari doono dardargelinta shaqooyinka harsan heshiiska la gaaray bishii hore ayaa dhigayay in ra-iisul wasaaraha uu lahaado doorka hogaaminta doorashada iyo amnigeeda taasoo horey uu madaxweynaha ugu xilsaaray dhowaana ra-iisul wasaare rooble ayaa ku dhawaaqay liiska kama dambaysta ah ee guddiyada isbeddelka lagu sameeyey ee doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed kuwa beelaha somalilan banaadiriga iyo guddiga xalinta khilaafaadka heshiiska golaha wadatashiga qaranka ay gaareen toddobaaatankii mey ayaa dhigayay inay soomaaliya doorashada uga dhacdo muddo lixdan maalmood gudahood ah haddaba soddon maalmood kadib maxaa heshiiskii toddobaaatankii mey uga qabsoomay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale waxaa laga rajaynayo shirka ay hadda magaalada muqdisho ku leeyihiin qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa dhinaca kale dekeda magaalada berbera oo dib u habeen ay ku samaysay shirkadda laga leeyahay imaaraadka carabta ee d b well ayaa toddobaadkan dib loo furay iyadoo munaasabadda wufuud caalami ah ay ka qayb galeen wufuudda ka qayb gashay ayaa waxaa ka mid ahaa kuwo ka socday dalka ethoobiya oo uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda ee ethoobiya axmed shide wafdiga ayaa sidoo kale waxaa ku jiray madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya mustafe maxamed cumar madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay munaasabadda furitaanka ayaa arin taariikhi ah ku tilmaamay dib u habeynta dekeda berbera isagoo sheegay in howsha u qabsoontay ay kor usii qaadayso horumarka dhaqaalaha somalilan iyo soo jiidashada maalgashi caalami ah maanta waxaa maalin weyn oo taariikhi ah oo u ah dadka somalilan iyo geeska afrikaba iyadoo aynu goobjoog ka nahay furitaanka ballaadhan ee lagu casriyey dekedii berbera oo ay maalgelisay shirkadda d b well ee ay leedahay dowladda imaaraadka ee carabtu waxaa kale oo suurto gelinaysaa arrintaasi ma aha oo keliya in dikadii la furay ee waxay ka dhigaysaa somalilan dal hogaamiya shaqada dekadaha noqdana goob baayac mushtar oo u dhiganta singabuur ama dubay hawsha inoo qabsoontay waxay kor usii qaadaysaa horumarka dhaqaalaheenna soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah iyo shaqa abuurka dalkeena
dhinaca kale milatariga dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay in toddobiyo toban ka mid a maleeshiyada al-shabaab ay ku dileen howlgallo ay ciidanka qalabka sida ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaashaanle sare cali xaashi cabdi ayaa warbaahinta dowladda soomaaliya u sheegay in dagaalada lagu dilay maleeshiyada al-shabaab ay ka dhaceen tuulooyinka wararaxley qurac madoobe iyo cali fuuldheere dhinaca kale islaa wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in toddobaadkan maleeshiyada al-shabaab lagu arkay deegaanka maringubay kadib markii ciidamada amisom ay ka guureen saldhig ay aagaasi ku lahaayeen gudoomiyaha gobolkaasi cabdulqaadir maxamed nuur c d ayaa idaacadda v o a u sheegay inay ahayd in ciidamada dowladda soomaaliya ay bedelaan kuwa amisom laakiin taasi aysan dhicin
oo ay maxaafurada bedelaan ciidamanka amisom mayna dhicin ciidankii dowladda federaalka militariga maysan imaan somaliland iyo marka amisom si ay kusoo baxeen meeshii maxaan ku radaa argagixisada al-shabaab koleytaba ayagoo maxaan ku radaa oo sahan ayay yimaadeen hadda sababtana uma qabsan laakiin sahankoodii waa yidhi see naloo sheegayo
dhegeystayaal sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegaysateen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada inay ka qayb galaan shir ka dhacaya magaalada muqdisho toddobylabaatanka bishan juun oo berito ku beegan ra-iisul wasaaraha ayaana ku sheegay bartiisa twitter-ka in shirkaasi diiradda lagu saari doono howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo intii la gaaray heshiiskii toddobylabaatanka bishii mey oo soddon maalmood ay kasoo wareegtay haddaba abuukar sanay oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan weydiiyey soddon maalmood kadib waxaa dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada uga qabsoomay heshiiskii ay gaareen toddobiiyo labaatankii mey arrimahaas kuley taba aad iyo aad macnaha wax badan aan ka qabsoo masaan qiyaasaayo waxaan dareemaynaa mataqaanaa kuley guud ahaan in ra-isul wasaaraha macnaha jooga talada haaya xilkan macnaha oo arrimaha doorashada loo loo dhiibay inuu asaga maamulo inuu manaha shaqooyin badan qabtay xafiiskiisa mataqana gaar ahaan waxaa kaloo iidana manaha in hoosa xariiq aan rabaa mataqaana in guddiyadii loogu talagalay in doorashada ka shaqeeyaan oo dhammaantood hadda mataqaana kuleetaba lasoo dhamaystiray inkastoo caqabado kale ay iska jiraan mataqana yaryar laakiin guud ahaan waxaa muhiima mataqaana kuleetaba doorashada in waqtiga ugu qabsato loogu talagalay
sida ku cad heshiiskii toddobiiy labaatankii mey lixdan maalmood inay dalka doorasho uga dhacdo ayaa lagu heshiiyey ilaa iyo haddana soddon maalmood ayaa gudubtay marka adiga ma isleedahay wixii loo baahnaa in la qabto soddonkaasi maalmood waa la gaaray kuley abdiqaadir waxna waa la qabtay waxna weli waa dhiman yihiin hadda sida muuqato kuley tabe guddiyadii hod haddii aan ka fiirna xaggooda mataqaanaa waa lasoo dhamaystiray taas waa horta waa guul midda kale macquul maaha hadda mana muuqato lixda maalmood gudahood intaan doorashada ku dhacdo sida muuqatan hadda macnaha macnaha lixda maalmood waxaa mataqana waa julaay dhamaadkeeda haddii aan aan qiimeyno julaay dhamaadkeedana doorashada macnaha inay dhacaysa dama muuqato qabanqaabadeedii weli xataa ilaa hadda mataqana iyo gudyadeedii inkastoo la sameeyey ergooyinkeeda weli mataqana diyaar ahayn waa macquul in meelaha qaarkood laga sameeyo macnaha aqalkaas oo kale matalan oo asaga aada u fudud laakiin aqalka hoose doorashadiisa ergooyinkeedii iyo mataqaanaa iyo iyo wixii macnaha qabanqaabadeedii lixda maalmood kuleetaba hadda macnaha sida maalmood ka hartay kuma qabsoomi karto xaggee laga sii aadi doonaa meesha hadda la taagan yahay maadaama soddon maalmood ayna dhaaftay sida aad sheegtay aan weli la gaarin waxyaabihii ay ahayd in muddadaasi lagu qabto kule abaqaad kuleeta waxaa laga sugaa dadka madaxda wadanka ah ra-isul wasaar iyo saa sheega mataqaana iyo maamul goboleedyada madaxda dadka madaxda ka ah iyo guddiga hadda macnaha doorashada loo loo soo magacaabay heer federaal iyo heer gobol heer maamul goboleed dadkaasa la rabaa inay shaqadooda ku dhaqaaqaan taada kale waxaa idana muhiim utaa rabaa inaan meeshaan aan ka caddeeyo hoos ka xariiqo in laga fogaado caqabadihii dhacay hore u dhacay kule matalan oo macnaha isku dhici dhacay kule laga fogaado wax kaasa ay noqdaan wax macnaha dadka u muuqda gaar ahaan dadka macnaha maanta musharaxiinta macnaha xilka doorashada u sharaxan mataqana madaxweyne u sharaxan wax bay tabanayaan mataqaanaa taasna waxaa waxaa fiican mataqanaa madaxweyne farmaajo iyo mataqana xafiiska ra-isul wasaaraha inay macnaha markaas ilaaliyaan in macnaha wixii lagu heshiiyey la fuliyo yidadiila mataqaana iyo rajana loo muujiyo taasna waxaa ka shaqan kara keliya mataqana guddiga loogu talagala hawsha inay qabtaan shirka hadda uga furmaya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka maxaa laga rajaynayaa waxaa kuley la filan karaa mataqaanaa in dibdhac yimaado waa macquul in macnaha la yidhahdo waktiga aan qabanay saxa ma aha yani wakti macnaha caqli iyo loji ku dhisan ma aha lixda maalmood gudahood doorasha inay qabsamina muuqato sida muuqato mataqana julaay aqarkeeda yuuli aqarkeeda mataqaana ayaa lixda kale dhamaanaysa marka taas macnaha waa loo jeedaa ma muuqato midda kale inay inuu yimaado mataqana haddana khiyaalaad kale inay yimaadaan opshana kale inay yimaadaan oo ah mataqaanaa xuladii macnaha ergooyinkii maalan sida loo xuli lahaa qaabkeedii farsamooyinka looloo baahnaa mataqana guddiga hadda macnaha la sameeyey ay qaadan karaan maxaa kaloo jiro caqabadaho mataqanaa imaan karo waxaasa iyadana macnaha dhici karto inay meeshii berita marka shirka hadda twenty seven june loo balansanya inay ka yimaadaan marka ugu dambeyn waxaan dhihi karnaa kuley taba cabdiqaadir kuley madaxda hadda macnaha joogtay hadda inay la yimaadaan kuley taba wax macnaha ay ku qanci karaan dadka soomaaliyeed guud ahaan wax ay ku qanci karaan waxaasaa kuley taba mataqana aan dhihi karaa inay tahay mataqana wax loo baahan yahay in meesha la keena brito laakiin saan sheegay kuley taba sida muuqato kuley taba lixda maalmood gudahood waxba kuma qabsoomi maayaan kaasi waxa uu ahaa abuukar sanay oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayuu qadka telefoonka iigu warramayey dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka intaa ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahad sanid cabdiqaadir maxamed samakaab oo barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka nala socodsiinayey haatan ku soo dhowaada hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir u soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha iyo toddobaad kale aalaaba barnaamijka waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari dhambaalka ugu horreeya toddobaadka nuur oo haddaan boobo oon soo qabto waa dhambaal aad u gaaban waxaa lagu soo bilaabay anigoo ah qabdiid cabdille maxamuud waxaan tahaniyad mehera hawada u marinayaa buu yiri brofesor siraad cismaan warfaa iyo ridwaan maxamed cabdulaahi oo arbacadii ay bisha juun ahayd lix iyo toban meherkoodu ka dhacay magaalada goday buu yiri waxaan u rajaynayaa buu yiri meherkaasi dhex maray siraad iyo ridwaan in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayiyo ee lagu kala helo ubadka khayrka qaba ee dalkooda dadkooda iyo diintooda wax wanaagsan u tara aamiin dhambaalkanina caasho waxa uu naga soo gaaray axmed nuur maxamed cabdulaahi iyagol oo ah wariyaha v o e da ee xeryaha dhadhaab iyo xaaskiisa nimco sheekh cabdinaasir caruurtooda oo kale ah cabdimajiid axmed nuur maxamed waa muno axmed nuur maxamed iyo muniira axmed nuur maxamed iyo rumaan axmed nuur maxamed iyo dhammaan reer yogol oo dhan oo kala jooga baa layidhi dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo aroos ay u dirayaan cabdirashiid cabdi aadan iyagol iyo xaaskiisa shukri cabdi dayib oo arooskooda uu ka dhacay magaalada goday ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya waxaanu leenaha lamaanahaasi allaha ka dhigo kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin dhambaalkanna waa tahaniyad aroos dadka dirayana waxaa ugu horeeya aabe ibraahim mataan maalin waa laga buuxa waxaa kaloo ku jirta hooyo nadiifo cabdulle waadhowr eedo cibaado mataan maalin fardowse ibraahim mataan malyuun ibraahim mataan triig ibraahim mataan maxamed ibraahim mataan iyo kaafiye ibraahim mataan ubax ibraahim mataan iyo dhammaan reer cabdille waadhowr wadajir waxay bogaadin ugu dirayaan arooska saadaam ibraahim mataan iyo imaan fu'aad cali oo siddeed iyo tobankii bisha juun sanadka laba kun koob iyo labaatan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskiin allaha ka dhiga midkii loo aayo annaguna waxaanu leenahay aamiin waa hagaag haatanna haddii aanu jalleecno dhinacii kaalimaha heesaha heesta ugu soo horreysa ee barnaamijkeennana waa indhadeeraley iyo allahu naxariista xuseen yuusuf tarabi kun iyo tobanay dahab lagu meestaaley dadatiso tobankuba ugan loogu daray inadeeraale dibtimaha ugu dhacay dilimaha dhabarkiyo darbahu dandaahiyo sida dixida xaada dayru aqadaadkiyo sunayaasha duuda caman doombeerlay dibtimaha ugu dhacay dilimaha dhabarkiyo garbahu dandaayo sida dixida xaada dayru aqadaadkiyo sunayaasha duuda caman doombeerlay madaxisoka markaad luqunta dadabta ruba layboodedaaya oo layga garaya indhaad deeraale day madaxisoka markaad luqunta dadabta ruba layboodedaya oo layga garaya umar ugu filrooney dayaxsan iyo kubanay sahab lagu meestaaley dadatiiso dubatubay ugan loogu daray indhadeeraale
dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jalleecino dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray eedo cibaado mataan maalin adeer ibraahim mataan maalin maxamed cali xuseen iyo sidoo kale maxamed ibraahim mataan iyo zelma xuseen waa zelma cali xuseen iyo deeqa axmed xasan iyo xamdi axmed xasan cabdisalaan cali mataan daacad waa salaamantahay saaxiib iyo sidoo kale aabe xirsi xalane maxamed iyo anigana waa ku jira waa tahay marka cabdisalaan waaye caashe ibraahim aadan caashicuud waa aniga iyo maxamed cabdixakiin cilmi bunka isna waa salaamaya iyo sidoo kale dhambaalku waa laga buuxaa hibo cali xuseen iyo leyla cali xuseen iyo ditoresa hani axmed xasan iyo triig ibraahim mataani iyo ciidmi cali mataani iyo bashiir maxamuud weheliye dhammaan asxaabtani waxay hambaliyo iyo bogaadin iyagoo isku duuban ay hawada u marinayaan saadaam ibraahim mataan iyo iimaan fu'aad cali oo siddeed iyo tobankii bisha juun sanadka laba kun koob iyo labaatan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhiga midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo annaguna waxaanu leenahay aamiin waa hagaag haatanna waxaa noo baaqeeya dadka kale ah ayaan maxamed xasan iyo shinde maxamed xasan caashe maxamed xasan xaraade xuseen xasan anise xuseen xasan rayaaq aadan iyo luul sugow nasteexa cabdirasaaq iyo munadeeq xasan diiriye cabdinajiib xasan diiriye maslax maxamed xasan cabdirasaaq maxamed xasan iyo aadan cabdi ciin mahdi xasan diiriye iyo siyaad cabdi diiriye maxamed cabdi diiriye fartuun cabdi diiriye iyo siyaad axmed cali waa siyaad wadani iyo aadan inshaar xasan xuseen cabdi cali cabdinaasir bishaar cabdulaahi iyo maxamed faarax iftin dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo aroos oo farxad leh hawada u marinayaan weli xasan diiriye iyo zamzam maxamed xasan oo arooskooda uu ka dhacay degmada beled xaawe ee gobolka gedo waxaanu leenahay allaha ka dhigo zamzam iyo weli kuwa isku waaro ubad kheyr qaba uu alla kala siiyo aamiin dhambaalka markana aan soo qabanayo nuuro waxau naga soo gaaray maxamed sheekh shaah iyo cabdilatiif bare aadan iyo aadan maxamed nuur iyo xaawo cabdi aadan iyo nafiso cadow amad ibraahimi iyo ilaamay cadow amad ibraahim iyo xaawo isxaaq nuurow iyo xasan isaaq xuseen aadan iyo mukhtaar gajuun baa la yiri iyo hooyo ambiyo cabdi ibraahim dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa baa la yiri waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda waxay yidhaahdeen waa abshir aadan maxamed iyo gaclisadiisa nadiifo ibraahim sonkorow oo ku aqalgalay magaalada baydhabo waxay leeyihiin aqalgalkiina waxaan u rajaynaynaa in ilaahay u ka dhiga midkii loo ayo ubadbaaryana lagu kala helo aamiin daaniyadan aroos waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir ruweyde xasan daahir cabdiraxmaan xasan daahir iyo cabdulaahi xasan daahir cabdiqaadir xasan daahir iyo cabdirasaaq xasan daahir katro qalaad iyo cabdicasiis maxamuud cabaas suleymaan sheekh xasan injineerka iyo hooye faadumo salaad dhammaan asxaabtani waxay hambalyo aroos ay u dirayaan raxmaruun xasan daahir iyo bashiir cabdi oo arooskoodu uu ka dhacay xeryaha dhadhaab dhagaxley ee gaarisa ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaanu leenahay gurigiina ha noqdo guri nagaadi owlaad baareena allah idinku rasaaqo aamiin dhambaal qurux badan oo ubaxyo iyo laaf lagu soo xardhay ayaan markana soo qabanaya waxaa diraya dadka kale ah waagii hore dhib badan ayaa laga mari jira laakiin hadda kombyuutarkii dheg dheg dheg dheg dheg maxaa adduunkii o dhan la fududey oo dadkii horena maxaa howl ka qabsan jirtay laakiin taasaa taasaa malaha xaraga badneed aan malaynaya nuura waa tahay hadda waa iyadii la fuday waa tahay dhambaalkan quruxda badan dadka diraya waxay kala yihiin ayeeyo caynab cabdi gedi iyo awowe maxamuud odawaa cabdulaahi waxaa kaloo dhambaalka ku jira ayaanle maxamuud odawaah sayid cali maxamuud odawaa iyo salebaan maxamuud odawaa iyo saalax maxamuud odawaa iyo aadan maxamuud odawaa iyo farxiyo maxamuud odawaa saynab maxamuud odawaa dhammaan reer maxamuud odawaa waxay hambalyo dhalasho oo farxad le hawada u marinayaan jaamac maxamuud odawaa iyo marwadiisa baa la yiri fartaa lagu fiiq waa tahay si fiican baan u akrinaya ma qaldayo waa nimco cali cilmi xasan soo saa uma qorna waa nimco cali cilmi xasan waa tahay oo lagu dhashay degmada gaashaamo gaar ahaan baa layiri magaalada jiiqle wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layiri waa tahay isna farta lagu fiiqoo layiri yuusan kaa habaabin waa tahay waa cabdiqani jaamac maxamuud waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiintu xaggiina baa layiri waa tahay mid kalaan ku daraya aamiin heesta xigta aan soo qabanayo waa heesta halkudhageedu yahay xaq dhowr waxaa ku luuqaynaysa farxiyo fiska
in heestaasi aad ka wada hesheen halkaad dhegaystayaal nagala socotaana waa v o a gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waa hagaaga dhambaalkanna waxaa la yidhi ugu horeyn waxaad naga guddoontaan salaan daadihiyaasha barnaamijka caashe cuud iyo daandurey baa la yidhi waa tahay waan idinka guddoonnay daandurey ma joogo laakiin waxaa halkan fadhiya nuur nuurow adiga daandureyna salaanta gaarsiin doona waa tahay marka xiga baa la yidhi waxaanu kala nahay bay yidhaahdeen guddoomiyaha hoosungow cabdulqaadir cumar shire iyo sidoo kale cabdi siyaad cumar iyo suldaan cabdi caafi suldaan maxamed iyo xildhibaan cashir maxumed waa cashir maxumed iyo nabadoon cabdi hiliye iyo cabdulaahi maxamed yarow iyo wasiirka ganacsiga baa layiri ee jubbaland cabdiwahaab ismaaciil iyo agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga jubbaland ayaan la sheekh wariye maxamuud axmed muuse waxauu ku magac dheeryahay xaaji gool iyo xasan sheekh cumar iyo hooyo raxmo maxamed waxaa kaloo dhambaalka ku jira cabdirasaaq sahal iyo cabdi shube iyo hooyo hinda bashiir cabdulaahi dhammaan dadkani oo ku sugan baa layidhi magaalooyinka kismaayo gaarisa iyo nairobi waxay tahaniyad aroos u dirayaan caruuska iyo caruusada baalyiri ee kale ah qamar xasan sheekh cumar iyo cabdimaalig cabdulaahi arooskoodu ka dhacay waxauu ka kala qabsoomay baa layidhi magaalooyinka gaarisa iyo nairobi ducadana waa xaggiina baa layidhi waa caashicuud iyo daandure waa tahay daandure ma joogo anigaa jooga nuurna way weheliyaa waxaanu rajaynaynaa arooskaasi dhex maray cayduruus iyo qamar in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkanina caasho waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah faadumo zahre macalim iyo cabdiraxiim axmed nuur iyo bila cabdulaahi waxaa kaloo ku jira isaaq cabdulaahi iyo eede shukri daahir guuleed iyo cabdi xaashi xirsi sabriye mahdi nuuriye xirsi iyo farxiye cali karaar cabdiraxmaan dicdic iyo cabdinuur arwaax xaashi samatar iyo hooyo xalaawi cilmi nuur dhammaan asxaabtani waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan bile cabdulaahi cag barake iyo marwadiisa fartuun oo ay gabadho ugu dhalatay magaalada guraceel ee gobolka galgudood gabadhaasi oo loo bixiyey ruumaan ayaanu leenaha allaha ka dhigati dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaal kale oo qurux badan waxaa diraya xasan cabdi nuur bile iyo caruurtiisa iyo mahad cabdi nuur bile iyo caruurtiisa iyo faadimo cabdi nuur bile iyo caruurteeda iyo xamdi cabdinuur bile iyo caruurteeda iyo awoowe cawil axmed iyo caruurtiisa iyo awoowe yuusuf xaaji xirsi iyo caruurtiisa dhammaan dadkani waa la yidhi oo ku nool degmada gaashaamo oo isku duwan baa la yidhi dhammaantood waxay hambaliyo dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan cabaas cabdinuur bile iyo marwadiisa kiin waxaan ka helay farta sida loogu soo fiiqay layidhi waa ka magaca kale waa kiin cabdulaahi xirsi oo wiil ku dhashay magaalada hargeysa wiilkaasi yar waaba hadduu dhashay muxuu yaraan waay waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdiraxmaan cabaas waxaa leenaha bay idhahdeen soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey markaana aanu aadna dhankii heesaha iyo dhega nuglow iyo fanaanka maxamed suleymaan tube ayaan idin soo
qoray waan kugu dhadhabayay daraartaynu kulanna dhulku ilaa wareege daraartaynu kulanna dhulku ilaa wareege dimasho iyo nolol weli kala dhex jooga dimasho iyo nolol baan weli kala dhex jooga dankiyaadi marisaba udhiibay udhiibay talaadee udhiibay adnaha igu dheerayn dibatada i hayso isoo dhaweeyo andhammayno xaajada isbaxay lamoode waan ka bursugayaay dhawaaqaan jeclaysaan dhaqsa kaaga filaaya dhawaaqaan jeclaysaan dhaqsa kaaga filaaya dayalhow malaynine wayga dhabcashawe dayalhow malaynine wayga dhabcashawe wadnahay dhufanayo dhiigayga dhiigayga nugaaye wadnahay dhufanayo dhiigayga dhiigayga nugaaye abnaha igu dheeray abnaha igu dheeray andamaino xaajada dalwadaad la moodey indhaha kudhaygagay
waa tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi la yaabka lahayd haatanna haddii aan dib ugu laabanno warqadihii aad inoo soo dirteen dhammaalkan waxauu naga soo gaaray culmaaya cabdulqaadir maxamed iyo caruurteeda aadan cabdulqaadir maxamed iyo farxado cabdulqaadir maxamed siraad cabdulqaadir maxamed cabdiqaadir shamsham iyo nuur maxamed cabdi gudoomiye cabdigaroon iyo cabdiqaadir ibraahim buulle aamine isaaq geedow axmed isaaq geedow iyo bakar isaaq geedow shukri sheekh cali iyo maxamed zamzam waa maxamed shamsham dhammaan dadkan oo kala jooga baydhabo qansax dheere diinsori nairobi canada maraykanka norway iyo dalal kale waxay hambalyo iyo bogaadinay hawada u marinayaan mukhtaar cabdulqaadir maxamed iyo marwadiisa xamdi aadan doolli oo uu wiil ugu dhashay degmada qansax dheere lix iyo tobankii bishan juun wiilkaasi oo loo bixiyey munasar mukhtaar ayaanu leenahay allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aan dhambaal kale ka gaarsiiye nuur intaadnaanan soo qaban heesta ugu dambaysa waxaan salaamaynaa baa la yidhi marka hore daadihiyaasha barnaamijka waxaa hambalyo dhalasho halkan si wada jir oga diraya dadka kale ah oo iyo iido cumar axmed iyo abee cali maxamuud gacali iyo maxamuud cali gacali iyo fawziya cali gacal iyo amaal cali gacal iyo xawaluul cali gacal iyo zahra cali gacal iyo khadiijo cali gacal maryama cali gacal iyo maxamed cali gacal waa dhammaan ilma maxam waa ilma gacal maxamed iyo xuseen maxamed gacal iyo axmed maxamed gacal iyo muuse maxamed gacal ilyaas maxamed gacal iyo zakariya maxamed gacal waa lagu sii jiraa dhambaalka waa laga buuxa waa tahay maxamed xuseen gacal iyo maryamo xuseen gacal iyo nasma xasan cumar iyo juweeriya cabdiraxmaan axmed iyo malyuun cabdiraxmaan axmed iyo ruweyda cabdiraxmaan axmed iyo xuseen nuur xaaji oo salaamaya saaxiibkeen kanada iyo safiya axmed ibraahim iyo muna cabdulaahi abtidoon iyo maryan maxamuud xasan iyo cabdulqaadir cabdi kanaale iyo falis maxamed masdile baa la yidhi waa tahay iyo raalliyo maxamed maxamuud gacal xuseen maxamuud maxamed gacal iyo dhammaan reer sheekh maxamuud gacal waxay taani dhalasho u dirayaan axmed cali gacal iyo ifraax muuse rooble oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan isbitaalka jaziira taariikhdu markay ahayd labaiyo labaatankii bisha juun ee sanadkan laba kun koob iyo labaatan gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi amiira axmed cali gacal waxay leeyihiin amiira noqo tii dadkeeda diinteeda iyo dalkeeda anfacda annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan nuurow haddaan raaciyo waa heestaan kudhageedu yahay baydhabo magaadha codka fanaanka cumar dhuule cali heestaas ayaana dhegaystayaal ugu dambaysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha tan iyo toddobaadka dambe waa aniga oo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caashucuud oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanideen caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur ay ahaayeen oo soo jeedinayey hambalyada iyo heesaha idaacaddeenna galabtan dhegaystayaal waa naga intaas waxaa idiin soo jeedinayey maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduley intaan mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
dhulka kale u badan bay dabaamagaa